أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda siliibiyadda yugandha ayaa digniin adag u jeediyey saraakiisha iyo askarta yugandha ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ridada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey boob hantiyadeed xilli kooxda ridada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso shacabka muqdisho wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah u qabatay mu-asasaadka tacliimiga ah ee ka furan degmada jilib ee wilaayadaas wilaayada islaamiga baay ayaa xalqo diini ah u soo gebagabaysay macalimiinta mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas mid ka mid ah xildhibaanada dowladda kaafirada kenya ayaa jirdil xoogan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya ay falkaasi ku eedeeyeen xukuumadda nairobi munaasab lagu daahafurayay xalqota saxiixa ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kowda bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan tali ku-xigeenka ciidanka dowladda silibiyadda yugandha ayaa dignin adag u jeediyey saraakiisha iyo askarta yugandha ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare jenaraal sam okinding oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda saliibiyadda yuganda ayaa fariin digniin ah u diray ciidanka ka socda yugandha ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta eyusom xilli laba sano kasoo wareegatay weerarkii buulamareer ee shabeellada hoose sarkaalkan oo booqasho toddobaad qaadatay ku yimid soomaaliya ayaa kormeer ku tegay saldhigyada ciidankiisa ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose okayding ayaa askarta iyo saraakiisha yuganda ku dhiirageliyey inay muujiyaan feejignaan ayna duruus ka qaataan casharadii ay horey u soo qaateen isagoo yidhi waa inaad feejignaataan waxaad u baahan tahay inaad mar weliba qaadato go'aano wakhti ku habboon ah waxaan ku boorinayaa taliyayaasha inay ku dhaqmaan casharada howlgalladii hore si loo qaato go'aano sax ah iyo wakhtiga saxda ah sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda siliibiyadda yuganda ayaa uga digay saraakiisha inay musuq maasugaan mushaaraadka loogu talagalay ciidanka siliibiyiinta ee duulaanka ku jooga soomaaliya sidaba ay horey u sameeyeen taliyaal ciidan oo ka tirsan u b d f isaga oo yidhi waxaan ka digayaa musuq maasuqa iyo ku takrifalka aqabka howlgalka askartu waa inay helaan xuquuqdooda hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda saliibiyadda yuganda ay xusayso laba sano guuradii kasoo wareegatay xasuuqii askarteeda loogu geystay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose lix iyo labaatankii bishii mey labada kun saddex iyo labaatan mahadsanida caliyare gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ridada ayaa lagu eedeeyey boob hantiyadeed xilli kooxda ridada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso shacabka muqdisho sida uu ku waramaya walaalka casaam carafaad xildhibaan ka tirsan dowladda ridada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka murtadiinta oo ah haweeney murtadad ah isagoona ku eedeeyay inay dhacday hantidii dalka guryo badanna ay ka dhisatay murta siciid cabdulaahi cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda ridada soomaaliya ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka murtadiinta sacdiye yaasiin xaaji ay hantidii soomaaliyeed ka taagatay daaro tiro beel ah wuxuuna sheegay inay guryo badan oo ku yaala xamar ka dhistay hantidaasi iyadoona markii hore ka timid maraykanka dalkana joogto muddo yar shalayna waad arkayseen waxay bannaanka la soo istaagtay canshuur bixiyaashii dalka lacagtoodii baad cunaysaan sacdiya waxaan u malaynayaa waddanka dhanba waxay joogtaa afar sano guryaha ugu badan ee magaaladan ku leedahay goroway ka dhisatay minesooray ka dhisatay xoolaha ugu badan ee dalkan laga dhacay gabadha dhacday iyada waayo marka canshuurta dalka ayadaa inta badan boobta guryo ka dhisatay magaalada muqdishona guryo kule marka taa ha la ogaado shalay hadday beenbeen iyo firimbi ku timaadeen sacdiya waxaa uu sheegayaa sharci darre ayay ku fadhidaa waxaanan hadda soo saaraynaa qaraar ka dhana baarlamaankaana waxaan filayaa hadday si gudoomiye aadamadoobe iyo gudoomiye ku-xigeen abshirow gudoomiye ku-xigeenka labaad aysan tallaabo sharci ah qaadin annagaa qaadi doona kooxda lidada ayaa sii kordhisay baabka ayaa dhacay u geysanayaan hantida soomaaliyeed iyadoona xaalkooda uu maraya in madaxa ugu sarreeya riddada har iyo habeenba isku hor fadeexanayaan warbaahinta waad mahadsantahay cazaam wilaayada islaamiga baay ayaa xalqo diini ah u soo gebagabaysay mucalimiinta mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi bashiir muxidiin wayman ayaa warbixinta warkan eegaya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay xalqadan loogu magacdaray al-shahiid biidnillaah sheekh cabdulqaadir kumaandoos taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin nuqabo iyo waxgarad kala duwan xalqadan oo lagu baranayay culumta qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afartan macallimiin ah oo ka dhashay beesha ajuuraan ee degta deegaanka cadaadgari ee hoostaga magaalada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay xalqadan ay ka faa'iideen macallimiinta ayaa waxa ay socotay muddo hal sano taas oo ay ku barteen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeen goobta xafladda waxaa ka hadlay maamulaha xalqada kaas oo ka warbixiyey muddada ay socotay xalqadan duruusta lagu qaatay iyo ardayda aflaxday madarasada ee, loo magac daray ashahiid sheekh cabdulqaadir cuthmaan yarow insha allahu tacaala madarasadan waxaa la furay bishii muxaram oo labaatan marayso ayay ka furantay qaryada cadaadgari insha allahu tacaala waxay furnayd toban bilood tobanka bilood waxay ku ekeed bisha dulqacda oo labaatan markay ahayd ayay madarasada ay ikhitaamkeedii oo ku dhammaaday in sha allahu tacaala madarasada eh, aadaa loogu faa'iiday in sha allahu tacaala ilaa afartan macallin ayaa markii hore loo bilaabay dad yaroo eh, cudurdaar iyo wax ay galeen waa jireen hadda waxaa maaragtay loo- ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey in la dhameeyo loo dhammeeyo soddon iyo lix arday malaaqa beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq cabdulqaadir qooshow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna bogaadiyey macallimiintii ardayda xalqadaa maanta loogu magacdaray sheekh cabdulqaadir kumaandos ilaahay waxaan marmaad mar saddexaad aan mahad inaa aan dhammaad lehen ugu celinaynaa ilaahay ikhtitaamkeeda wanaag iyo khayr nagu soo gaarsiiyey ee furitaankeedii wixii lasoo maray hala soo maro maanta oo nicmo iyo barwaaqo iyo aaram aan haysanno ilaahay nuu nicmeeyey allihii ikhtitaamkeeda nagu soo aadiyey na soo gaarsiiyey allahaas mahad aan ugu celinaynaa juhud badanaa la geliyey waxaan dareemayaa maalinkii la soo xaraynayey goobjoog aan ahay qiraa'adii maalinkii laga duubay walaalkan ahay tii maanta itan haddii laisgarab dhigo waxaan umalaynaa defaras weynaa u dhexay waxaan leenahay insha allahu tacaala ardayda maanta waxaan ka rabnaa eh, juhdiga iyo dadaalka ee lagu bixiyey sidii walaalahan horeba ay u sheegeen inay ka soo baxaan qaar ka mid ah nabadoonnada qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabadda goobjoog ahaa waxayna bogaadiyeen guushan weyn ee macallimiinta baratay culumta qur-aanka kariimka alxamdulilah ilahay idin mahadnagaan may kale mahadnagaanaah xarakatu shabaab walmujaahidiin amiirkeenu abuu cubayda an horreey yaa un mahadnagaano amnigin istiqraarkin cilmigin oo meel raa'iso la baradoo haayo la ka tartamoo haayo ee, xarakadii mise walaayadii amnigin sugday kitaabka ilaahay may la raa'i reg baradaaw ii reg may la raa'iso difacaaw intaasba een, in iska dareen intaas aan mahadnagaano
macallimiinta waxaan u sheegayaa waad arkaysaan haybadda maalinkii idinkoo culummo ahaa diinta aqaanay waxba qur-aankaa lidin siyaadeen baqari bareer akhrinay xaafid ku ahaa maalintii bishii hadda nolosha muxarim kowdeeda la- la bilaabay dugsigan iyo maanta waad arkaysaan culummada ku xisaabtama intaas miimaraha idinka aad laheedeen ayaa buluug tukada loo furay bishii tobnaad maalinkaas iyo bishaan labaatankeeda inta u dhexaysa intaasaa waxaa lagu shugaya si hadda la she- culummada ay noo sheegaysa bishaan labaatankeedaa lasoo xiray ugu dambeyn mid ka mid ah macallimiintii wax ka dhigayay xalqadan ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda xalqada may ku wadataa halqaadkasay marka oo wilaayada furan halqadii tum i sagaalaad oo wilaayada ku furantay iyu oo macallimiin walka bardaaya alxamdu lilaah tumii kow qof mumtaasa nagada tumii kow qof inta fadhiya mumtaasiin mumtaas bay buwa darjadanka saraytu yaa maca tafaawutin tumiko qof yoona jayd jiddan iyo jayd jiddan darjada lamaad sagaalan ilaa siyeetan dhahayd liqofna jayidu labaatii siyeed qofa marka hadda shahaado siyaan insha allahu tacaala mayba hormari siyaanahe dadka kaalama horgali koomay weeranaha dadka kaalamo horgali oo kaalamto isla gali xifdiga iyo tajwiidka cilmiga iyo camaliga iyo lisla dari iyo mawaadi kaleba dadka kaalamo horka gali kaalinta kowada marka mayba galay aadam xasan aadam iyo faysal cabdullaahi nuuni sagaalan iyo sagaal dhibici shan iyo sheene gamaylan wel mayba leaha shahaadadiis iyo shahaadadii macalinka biyahay tuxfey jazari oo ku bixin iyo abaalmarin kaalinta lamaad mayba galayha cabdullaahi macalim axmed xaaji manuur iyo cabdulqaadir maxamed cabdinuur kaalinta saddexaad maxamed cali aadam iyo deerow isxaaq xalqadan ayaa qayb ka ah xalaqaad nuucan oo lagu baranayay qur-aanka kariimka oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu hore ugu qabtay inta badan macalimiinta qabaa'ilka dega wilaayada baay kuwaasoo wax badan hadda ka bedelay deegaanadii ay ka soo jeedeen kadib dadaal iyo juhdi badan oo la geliyey waad mahadsantahay walaalka mid ka mid ah xildhibaanada dowladda silbiyadda kenya ayaa jirdil xooggan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya ay falkaasi ku eedeeyeen xukuumadda nairobi tafaasiisha warkan waxaa eegaya marwaan maxmed xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda sidiibiyadda ah ee kenya oo magaciisa lagu sheegay georgi koimburiye ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga helay beer ku taalla ismaamulka kiyambu ee dalka kenya kadib markii la afduubtay xildhibaankan oo ka soo jeeda deegaanka juuja ayaa la wariyey in kooxa aan la garanayn ay maalin ka hor ka afduubteen afaafka hore ee kiniisad ku taalla muguutha oo ka tirsan ismaamulka kiyambu georgi koimburiye ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda william ruutu waxaana falkaani cambaareeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah qoyska xildhibaanka la helay ayaa xaqiijiyey in lagu daaweynayo cisbitaal lagu magacaabo karen kadib markii isaga oo ujeedal ka muuqda laga helay beer qaxwe oo ku taala kiyambu sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaan muujinaya georgi kaimburi oo dhulka yaala ayna ka muuqdeen jirdilka loo geystay halka laga soo hela ayaana goobta lagu afduubtay u jirta toban kilomitir sida ay sheegeen ilawareedyo maxalli ah ilawareedyo kale ayaa sheegay in ninkan maalmihii lasoo dhaafay ay ku soo dhacayeen fariimoogii maanaya dhanka ciidanka ammaanka ee waddanka kenya kuwaasoo u heystay ay la xiriirto babdhuleeda inkastoo hay-adaha ammaanku iska fogayeen dhacdadan haddana waxay tan ku soo beegmaysaa xilli xukuumadda nairobi tan iyo bishii juun sanadkii labada kun afar iyo labaatanki oo ay dhaceen rabshadihii gelgelay dalkaasi ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta lagu eedeeyey afduubka ku dhowaad boqol xubnood sida uu sheegay waxay ugu yeeraan guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah waddooyinkii nairobi laga helay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa sida la sheegay ka dambeeyey rag hubaysan oo mooto ku socday mahadsanid marwaan ugu dambeyntii munaasabad lagu daahfurayey xalqa tasxiixa ayaa ka dhacday deegaanka al ansaar ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa siyaamaqaadaya waxay ahayd xalqo tasixiix ah oo loogu magac daray ubay ibnu kacab deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool taas oo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan soddon macallin oo ka howlgalaha dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaasi munaasabadii furitaanka xalqadan oo ay kasoo qayb galeen culimo nuqabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka
اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا intaasi kadib sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada muslimiinta ah ayaa kelimadan ka jeediyey ma hadda ilaahay kadib runtii dambe iyo mangle ma arnay kulli arringeedanka farhow dowlad iyo halaqaad kuley maarna min bidaaya ilaa nihaaya ilaahay maarna kuley amn iyo istiqraar iyo aafimaad iyo ninka dhammaay marka tan kale walaaleel runtii arrin arday liinfadheedo juhdilka bi arrinta inka faylhaayta ilaahayna waafaji marka qur-aanka ilaahay oo kalaamka ilaahay barashadiisu oo weliba hatana la sahow marka ilaahay kamaasan alxamdulilah marka may baan la baahan yaha walaalyaal kuley ini onatay maarna kuley dadaal la geliyo waqtiga laku fa'isado iyo layn baahan yihi dadka meeraan hadda hereed may leeyahay maalinkaasi jidma iyo fasa may baa khayrka maalmaale la hele marka fursadda in lagu fa'iidsado iyo maarna ka dardaarmaan sidoo kale malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bokool ayaa dhankiisa si aad ah u soo dhoweeyey furitaanka xalqadan isagoona ku bogaadiyey dadaalka mujaahidiinta awalan ilaahay mahadle allahaasoo ni necmeeyey nicmooyin fara badan inka necmeeyey tiidii qarsoon iyo tiidii amuuqutoob ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagay xarakatu shabaab almujaahidiin وخاصة ولاية بكول الإسلامية maktabka dacwada may balana jazakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum madrasa kale dhamaatay masaajidkan ogno ka dhamaatay ee laka magaco jari salim mawla abi hudayfa leeraha mad ka dhamaatay hatu ka hor dadaalkii iyo juhdigii wiil meherna haatan ta kala koyd ilaahay ma hadlay dadkaas aas baaban haay ciidan ka faraxsana in la furo waqtan hatan la furo la ka aadiya degmada waajid gaar ahaan magaalada elansaar dad sodon iyo intaas dhon oo furudan oo walbaradan dugsiyadiiona iyo qeybo ku mid ee waqti joo siyaayaan waqti ku mid eena marna in walka bartan oo geek ilaahay goob joogninka waali ciidanka faraxsan haddii unu odayaalkeena nuqaabada ku dhaqanka shareecada islaamkeena may weelay jiilkan oo hataa dareero mise gacanta ka hayna bulshada magaalo walba la roogo dadka geeka gacanta ka haysigu ugu dambeyn mid ka mid ah macalimiinta xalqada loo furay ayaa si weyn u soo dhoweeyey xalqada laga hergeliyey deegaankooda kana faa'iidaysan doonaan walaalayaal haddii uuna macalimiintii ana macalimiintii oo xalqadan qabday oo walaayada islaamku khaasatan maktabu dacwa liinqobadeen xalqadii oo macalimiintii liinqobadaay degmada waajid wa khaasatan deegaanka eelansaarka dhiyaasi insha allahu tacaala xalqadii ka faraxsagna boqolkii boqol ka faraxsagna mayba lena maalinkii kan oo nanin doori may lena ha dhawow jazaakum allahu khayran ardayka jeelha ka dhawow ardayka ixtiraamasa ka dhawow arday eed i eed kiinka hilowsanayti kiinka qalba dheerayti ha ka dhawow xalqadan ayaa qayb ka noqonaysa xalaqaadka tasxiixa ah ee horay ay uga faa'iidaysteen macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waad mahadsantahay walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa nagintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu